أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah kooxda riddada soomaaliya oo muwaadin soomaaliyeed u afduubtay maraykanka iyo xukuumadda saliibiga ah ee washington oo xaqiijisay in loo soo gacangeliyey ruux soomaali ah xilli uu ku sugnaa magaalada muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii kooxda riddada soomaaliya oo laga soo masaafuriyey magaalada nairobi ee waddanka kenya iyo arrintaas oo ihaano diblomaasiyadeed lagu tilmaamay in ka badan laba boqol iyo konton ruux oo qaaradda yurub ugu dhintay kulayl daran oo ka jira halkaasi kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradkeeda oo warbaahinta iska weeraray isuguna hanjabay dil waxaan idiin haynaa hadalladii ay isdhaafsadeen saacadihii la soo dhaafay qodobada kale waxaa ka mida munaasabad lagu soo gebagabaynaya shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galgaduud iyo maamulka wilaayada gobolka oo soo gebagaboobay kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey caawa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kooxda riddada soomaaliya ayaa muwaadin soomaaliyeed u afduubtay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka xilli xukuumadda washington ay xaqiijisay in loo soo gacangeliyey ruux soomaali ah xilli uu ku sugnaa magaalada muqdisho haddaba qodobkaasiyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo muwaadin soomaaliyeed u afduubtay maraykanka iyo xukuumadda washington oo xaqiijisay dhacadan war rasmi ah oo ka soo baxay mid ka mid ah hay-adaha ammaanka maraykanka ayaa lagu sheegay in loo soo gacangeliyey muwaadin soomaaliyeed oo ay in muddo ah ku daba jirtay kaasi oo ku sugnaa gudaha dalka f b i da maraykanka ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay nin lagu magacaabo cabdikariin cabdulaahi iidle kaasi oo sannado ka hor isaga soo guuray maraykanka kuna laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan muqdisho xukuumadda washington waxay ku faantay in falka afduubka ah ee lagu soo qabtay cabdikariin ay mas-uul ka ahaayeen maleeshiyaadka loo yaqaan nabad sugidda ee hoostaga xukuumadda muqdisho balse ay reer galbeedku maalgeliyaan ilawareedyo ayaa sheegaya in weerar isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka garis baaley ee duleedka muqdisho ay maleeshiyaadka loo yaqaan nabad sugidda ay u dhaceen guriga dhibanaha kadibna waxay geeyeen xerada xalane oo ay ku taal safaaradda maraykanka cabdikariin cabdulaahi iidle ay maraykanku ku eedeeyeen in uu ku lug lahaaday falal musuq maasuq iyo xatooye maaliyadeed eedaas oo ah mid la doonayo in lagu bannaysto xadgudubkan ka dhanka ah muwaadinka soomaaliyeed ehelada dhibanaha oo warbaahinta la hadlay ayaa si kula u dhaleeceeyey falkan afduubka ah ee muwaadinka loogu gacangeliyey shisheeyaha maraykanka xukuumadda muqdisho ee shisheeyaha la shaqaysa ayaa caan ku ah in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ka iibsato gumaystayaasha soo duulay sannadii labada kun toddobiyo tobankii ay ahayd markii uu sirdoonka dowlad ku-sheegtan uu sidan oo kale uu cabdikariin qalbidhagax ugu gacangeliyey dowladda xabashida etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda gurguurte oo laga hor istaagay in uu galo gudaha kenya ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda ridada soomaaliya murtad jibriil cabdirashiid oo arbacadii kasoo kicitamay magaalada muqdisho kana degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada nairobi ayaa laga soo celiyey halkaasi warbaahinta kenya oo soo xiganaysa saraakiil dowladeed ayaa sheegtay in jibriil cabdirashiid uu afar iyo labaatankii bishan ka degay garoonka joma kenyatta waxay sheegeen in uu ku safriyey baasaboor diblomaasi ah iyo dalkugal sax ah balse sidoo kale lagu tuhmay baasaboor kale saraakiisha laanta socdaalka ayaa ogaaday in uu wato baasaboor kenya ah oo ay ku sheegeen in uu yahay mid sharci darro ah waxay ku amreen in uu soo wareejiyo balse ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda riddada ayaa ka biyadiiday soo wareejinta dukumentigaasi wuxuuna sheegay in uu keliya ku soo bandhigi karo maxkamad wararku waxay intaasi ku darayaan in jibriil cabdirashiid xaaji uu qirtay haysashada baasaboorka kenya waxaana la soo wariyey in lagu xanibay qol v i b ah oo ku yaal garoonka halkaas oo baaritaano dheeraad ah loogu sameeyey kadibna halkaasi laga sii saaray diyaarad ku soo jeeday magaalada muqdisho kenya iyo kooxda riddada labaduba midna si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan walow sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya uu xaqiijiyey in la masaafuriyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya warbaahinta kenya oo soo xiganaysa mas-uul sare oo kenyaan ah ayaa sheegtay in dowladda kenya ay ka walaacsan tahay tirada sii kordhaysa ee dadka ajaanibta ah ee sida sharci darrada ah ku helaya baasaboorada kenya kuwaas oo maraya ay tiri shabakado musuq maasuq ah saraakiisha kenya waxay sheegeen in uu socdo baaritaano lagu samaynayo sida loo helay baasaboorka sharci darrada ah ee uu watay hogaamiyihii kumeelgaarka ahaa ee maamulka ashahadaladirirka koonfur galbeed ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda riddada waxayna tani u muuqataa cadaadis dhanka dibadda ah oo ay wajahayaan shakhsiyaadka ku dhow gurguurte waxay tani ku soo beegmaysaa xilli midooda yurub uu si kumeel gaar ah u joojiyey dalkugalkii ama fiisihii la siin jiray dadka soomaalida ah ee doonaya inay u safraan waddamada qaaradda yurub waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaadka riddada ah ay ku lahaayeen meel u dhow madaxtooyada hirshabelle waxaana ku dhaawacmay laba askari waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan laba boqol iyo konton ruux oo qaaradda yurub ugu dhintay kuleyl daran oo ka jira halkaasi xaaladda cimilada ayaa waayahan dambe si aan horey loo arag isku beddeshay sida ay sheegayaan dadka ku nool qaaraddaasi shalay oo jumco ahayd kuleyl aad u daran ayaa laga soo sheegay magaalooyin dhowr ah iyadoo derajada kuleylka uu kor u dhaafay soddon iyo shan derajo taasi oo saamaysay boqol iyo konton milyuun oo ku nool qaaraddaasi mawjado kuleyl ah oo hadda ay wajahayso yurub ayaa sababay dhimashada boqolaal ruux iyada oo si guud xaaladda noloshuna uu isbeddel ku yimid sida ay ku warramayaan al-jasiira iyo warbaahinta afka dheer ee ka shaqaysa qaaradda kuleylka baan ee ku dhuftay qaaradda ayaa sababay dhimashada ku dhowaad saddex boqol oo ruux waxaana uu curyaamiyey qaybaha gaadiidka sida tareenada iyo goobaha waxbarashada cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalla kulul isku weeraray murtadiinta kale ah sambalooshe iyo fiqi kuwaas oo sare u qaaday xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradkeeda waxaana haatan ay maraysaa halkii ugu dambaysay oo ah in dil la isugu hanjabo murtad sanbolooshe ayaa isagoo ka hadlayey weerarkii dhowaan xasan gurguurta uu ku soo qaaday guriga xasan cali khayre ku tilmaamay mid uusan u cafin doonin boqol sanaba haddii ay ka soo wareegto balse saacado kooban kadib hadalka sanbalooshe waxaa isna warbaahinta ugu jawaabay murtad axmed fiqi isagoo sheegay in mucaaradku ay nasiib ku leeyihiin in ay weli nool yihiin diyuurad hadda hadduu xasan sheekh subaxaas uu haysi lahay waana garaaci lahay it shows yani hadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo ogaaskii murursade iyo ogaaskii abgaal iyo senataradaas iyo toddobaatan qof oo murursadaha iyo aniga hal teleefon uusa noo soo diraan lagu filnayd warnima meeshaan ka baxa wixii aniga naga dhexey wadahadaan ku dhamay karnaa hayaan dhihi lahay wax problemo hadda meeshaas ka jiri karaan waxay kutusinaysaa baahilnimada marka boqolka sano soo socda haddii aanan la iskaga garaabin oo aan laga toobo keenin oo aanan ii sheegin laga heshin anigni maan ahay weligay cafimaha waad aragteen iyagoo idaacadaha maaragtay ka ooyaya kuwii waxaas ka dambeeyay ayagoo ooyaya oo dhahaya waana la dili rabay waana la yeeli rabay waana la maaragtay majiijin rabay daroon baana loo adeegsaday xaggaana loo adeegsaday ninka madaxtooyada soomaaliya madfaca kusoo diraya madfaca ku ridayay habeenkaas oo annagu aan deganayn agteeda ayaa wuxuu leeyahay waa laysoo weerar ninka xaamaha shidaalka dekedda rabay inuu gubo oo toban mitir u jirsaday ayaa wuxuu leeyahay waa laydili rabay weligay ma cafinaayo weligay ma yeelayo inuu nool yahay baa naxariisa kuwaas inay nool yihiin baa naxariis weyna oo weliba la fasaxay oo la daayay
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayay shirweyne u dhexeeyey beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galguduud iyo maamulka wilaayada gobolka oo soo gebagaboobay shirkan waxaa ka soo qayb galay beelaha murusade wacayseleh iyo maxamuud hiraab iyagoo ugu dambayntii soo saaray bayaan ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah waxaana intii ay kulammadu socdeen barbar socotay dowro sanawi ah oo wilaayada galgaduud ay aalaaba u qabato beelaha dega wilaayadaasi waxaa munaasabadan goobjoog ka ahaa culimo waxgaradka beelaha iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa munaasabadan kelimad towciye ah ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahadsan muslimiin naga dhigay makaankan nagu kulmiyey annagoo ilaahay jalla wacalaa isxasuusinayna rabbigaasaa mahad aan dhammaan iska leh waxaa noo soo socotay muddo shan maalina dowro noqobada guud ee gobolka galgaduud loo qabtay khaasatan qabaaisha ansaarta ah ee ku hoos nool walaayada islaamiga ee galgaduud guud ahaan waaliga gobolka iyo arkaantiisa juhuudda iyo dadaalka ay ku bixinahayaan dadka muslimiinta ah hogaankooda ilaahay ha barakayaan leenahay waana arrin muhiima isku xirka guud ee qabaaisha soomaaliyeed iyo maamulka islaamiga ah iyo siday horjoogo ugu yihiin nuqabada waana wax looga dayanayo nebiga iyo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ajmaciin dowladda muddadaa loogu qabanahayey horjoogayaashii qabaa'ishii ansaarta aheyd waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo juhuuddiinna iyo waxa aad bixinaysaan iyo dadaalka aad ku bixinaysaan diinka alle iyo garab istaaggiisa maadaama nuqabadu ay yihiin dad ilaahay ku xihan tabaaraka watacaala una taagan inay diinka ilaahay garab istaagaan saas daraaddeedaba ansaaru rasuulilah beecadii iyo ballantii adkeed ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam ay ka soo baxeen waxaan rajeehaynaa hogaanka bariga afrika sida noqbada guud ahaan walaayaadka islaamiga ah baycadii iyo ballamadii ay la galeen inay isgarab taagaan mujaahidiintu inay odayaasha insha allah arrintaasna u taagan yihiin baan ilaahay ka rajaynaynaa waana muuqata gabagabadii ilaahay wuxuu noo sheegay banuu israa'iil niman la yidhaah laba iyo toban jilib bay lahaayeen nuqabo ayaa loo sameeyey ballamo adag baana ilaahay la galay odayaashuna qaybtooday ka qaataan kaalinkaas isaga ah inay salaaddii oogaan sakadii ay bixiyaan waa wixii lagula ballamo weeyaan inay xoojiyaan dadka mujaahidiinta ah iyo diinta ilaahay garab istaageeda naf iyo nafiisba inay ku bixiyaan ilaahayna ballamo badan buu u qaadahayaa in dunuubtooda la dhaafahayo jannana la geynahayo ayaa ilaahay u ballan qaaday aayaddaas iyada ah walaqad akhada allahu miithaaqa banii israa'iila wa bacathnaa minhum isnay cashara naqiiba wa qaala allahu innii macakum marka ballanqaadka ilaahay u ballanqaaday inuu la jiro dadka nuqabada ee hogaanka dhaqanka diimeed ee qabaaisha muslimiinta horjoogayaasha u ah ballanta ilaahay uu qaado oo ah anaa idinla jiro ballantaas iyada ah ilaahay jalla wacalaa inay markaa ay ku jiifaan kuna soo toosaan hogaanka dhaqanka maadaama ilaahay micigoodi uu yahay waxa ay ka shaqeeyaanna ay tahay wax ilaahay raalli ka yah waxaan ilaahay ka rajeehaynaa sida nebi maxamed iyo saxaabadiisaba raalli looga noqday in ilaahay jalla wacalaa dadka diinta u qidmaynahaya ee odayaasha leh salaadiinta iyo ogashada leh inuu ilaahay raalli uga noqdaan ilaahay ka rajaynaynaa saxaabadana waxaa lagu ammaanay laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara hadday nebi maxamed bayca la galeen ilaahay raalli buu ka noqday tabaaraka wa tacaala marka kuwa ilaahay raalli ka noqda allah nagu dara guud ahaan tannada camalkana camal ijtimaaci wey jihaadku waa camal baaxad weyn ummadoo dhan buu ku wada waajibay qof walba kaalin buu ku leeyahay kaalinkiinni ininka inaad kasoo dhalaashaan ood kasoo baxdaan waa xujo idinku ogan waana wax idin saaranoo mawaadiicda hadda lidiin akhriya qaybo ka mida weeye ilaahay khayrkiina ha badiyo dadaalka iyo juhuudda aad bixinaysaan mu'minow magacaada u akaw nin walbana iyo kaalinkiisii iyo meeshuu asiga ku aadana inaan looga imaanin ayaan rajeehaynaa hogaankii dhaqanka baad tihiin odayna wuxuusan isaga haleyn baa loo heestaa baa la yiriyo inay wax dhaqaan odayaasha iyagaa laga rabaa ahlulxalli waalcaqdi weeye waxaa laga rabaa inay ummadda islaaxiyaan dhexdoodana wanaag ay ka shaqeeyaan ansaarnimaduna ay noqoto sida cadowga looga soo wada horjeedo annaga dhexdannada inaan ku shaqayno inaan unsur akhaaka daaliman aw madluuman inaan ku shaqayno intaasi kadib waxaa kulanka laga akhriyey bayaan ay si wada jir ah ugu midaysan yihiin beelaha dega wilaayada galguduud iyo sidoo kale wilaayada gobolka waxaana goobta ka akhriyey afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud ujeeddo bayaan ka soo baxay golaha nukhubada iyo waxgaradka saddexda beelood murusade maxamuud hiraab iyo waceesle kadib kulan wada tashi ah oo ay barbar socotay dowlo sharci ah taasoo ay isugu yimaadeen beelaha aan kor ku soo xusnay kulankaas oo soo socday muddo shan maalmood ah waxaana ka soo baxay qodobadan soo socdo kow waxaan isku waafaqnay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo nukhubadu waxay ballan qaadayaan in ay qayb mug leh ka qaadanayaan fidinta diinta iyo gaarsiinta dacwada bulshada ay hoggaanka u yihiin sidoo kale inaan la dagaalanno guud ahaan jahliga kuna qaadno ololo ballaaran annagoo kaashanayno culummada iyo maktabka dacwada saddex nuqubada waxay ugu baaqayaan dhallinyarada la marin habaabiyey ee ku abtirsada beelaha inay ka soo baxaan safka cadowga una soo laabtaan diintooda shan waxaan u jeedinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inuu ku jiro xalka ku dhaqanka kitaabka allah iyo sunnada nabiga salawaatuullaahi wasalaamu calayh lamber lix waxaan allaah ugu mahadinaynaa nimcada roobka ee allaah ku manadaystay dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah toddobo odayaasha waxay ku baaqayaan in laga hor tago ka ganacsiga iyo isticmaalka mukhaadaraadka lana waafajiyo ciddii lagu helo shareecada islaamka lana dhaqan celiyo dadka khabatimay isticmaalka maanduuryaha sideed odayaasha saddexda beelood ee kor ku xusan waxay cambaaraynayaan dhulboobka iyo barakicinta uu ka wado xasan gurguurte magaalada muqdisho saxiixayaasha odayaasha beesha murursade lambar kow ugaas cabdulaahi daahir axmed lambar labo cismaan sheikh yuusuf jilacow lambar saddex cabdulaahi salaad cali shiilow lambar afar cabdi xirsi dhuxulow shan cabdulaahi sheikh maxamed weheliye lambar lix mascuud xasan casir lambar toddobo daahir xuseen xiirey lambar sideed macalin faarax cabdi maxamed lambar sagaal cali salaad nuur cadaawe lambar toban daahir xasan guuddaale daahir gurey saxiixayaasha beesha wacaysle kow suldaan daa-uud xasan aadan labo ibraahim axmed raage gaal jabshe saddex maxamuud cali gacal xaaji roog afar cabdulaahi cismaan xasan baari loo yaqaano shan daa-uud cali gaafow lix sacdi sheikh xasan gurey toddobo macalin cabdulaahi iidow siddeed muxudiin cadaawe dhignaas saxiixayaasha odayaasha beesha maxamuud hiraab kow ugaas ciise ugaas maxamed carab labo mire weheliye culusow saddex maxamed warsame mataan maxamed urur afar muuse cumar cabdulle lambar shan macalin salaad gabayre lambar lix cabdi geelle xalane toddobo daahir shirwac guure siddeed cabdi faarax axmed wabilahi towfiiq intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha murursade ugaas cabdulaahi daahir axmed kulankan caawa aan joogno halkan waxaan joognaa xafladdii ugu dambeysay dowladii iyo kulankii sanadeedka ahaa ilaahay baan u mahad celinaynaa marka koobaad marka labaad waxaan u mahad celinaynaa wilaayada gobolka galgaduud ee xafladan iyo arintan dowladan iyo wada tashigan qabaqaabadeeda lahayd waan u mahad celinaynaa waxaan leenaha ajri xasanad alla idinka siiyo runtii waxaan kaloon aad ugu mahad celinaynaa oo aanan iloobi doonin culimmadii dowlada qabatay oo casharada bixinaysay ee juhdiga faraha badan ku bixiyey ragga ardada ahaa ee meesha iskugu yimid fawaaidda laga helo faraha badan ayagana waa u mahad celinaynaa ajri xasanad alla idinka siiyo annagana kuwii kitaabadii aanoo aqriseen iyo casharadii iyo kuwa kuwaana qaata allah naga dhigo oo ka faa'iida runtii bayaankan wuxuu ka soo baxay sidaad ogsoon tihiinba markaan wada tashanay isku kulankeenni iyo kulamo fara badan annagoo halkaas galgaduud joogno bayaankaasi waa bayaan aan naga soo baxay saddexdeenna beelood waana bayaan aan saxiixnay runtii waxyaabaha aan bayaankaas ku qoran waxaa ka mid a hirgelinta iyo horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka arrintaas waa u istaagaynaa waana ballan qaadnay horena waa ugu niil laakiin inaan mirahaas inaan waraab u celinno ayaan ku ballannay waxaan kaloon ku ballannay inaan ummaddeenna jahliga ka saarno annagoo kaashanayna maktabka dacwada iyo culamaa udiinka gobolka jooga waxaa kaloo jirta dadka muqaadaraadku uu dishay dadkaas waxaan rabnaa inaan nolol ma haystaane inaan wixii nool aan nolosha kusoo celinno noloshu waa nolosha ku dhaqanka diinta islaamka waxaan kaloon boqol kiiba boqol aan uga mahad celinaynaa si guud in dadkaas loo helay xanaanayn xarakadu naga ballan qaaday ayadana waa uga mahad celinaynaa runtii waxaa kaloon aan rabnaa inaan baaq halkaan uga jeedinno ummadda soomaaliyeed si gaar ahaaneed gobolka aan joogno galgaduud waxaan u sheegaynaa dadka gobolka galgaduud inay qaataan kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa xalku halkaasuu ku jiraa noloshoodaa ku jirta wanaagoodaa ku jira adduunyada dhadhalaalkeeda iyo hay-adaha iyo waxa ay ka daba ordaayaan waxba yaysan ark ha fiiriyaano kitaabka ilaahay dadka daafaha jira ee qaba wilaayaadka islaamiga inay siyaasad iyo nidaamyo kale iyo waxaas ay ku joogaan oo ay u qabaan inay ayaguna dhaqan yihiin inay qabaan ma dhaqnidiinaan leenahay aakhire iyo adduunyo isku aadan ma qabtiin waxaan leenahay ka noqda arrintaas adduunyo keliya haddaad haysatiin aakhiraa jirto dadka meelaha jooga oo kitaabka ilaahay uusan looga dhaqmayn oo moonkarka lagu samaynaa dadka joogow arrintaas arrin wanaagsan maahan annagoo dadka maaragta duubabkii ah gobolka galgaduud ee wilaayaadka islaamiga jooga nuqabadii odayaashii waxgaradkii dhammaanteenna waxaan idin gaarsiinaynaa inaad nala qaadataan kitaabkaas ilaahay oo aan ku walwalowno insha allahu tacaala marka dardaarankayga halkaas uu ku egyahay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab waxa uu ka mid ahaa ugaasyadii ka qayb qaatay kulankii u dhexeeyey wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud iyo waxgaradka gobolkaasi bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahadda iskale dhammaanteed mahaddaas alle kadib waxaan leeyahay waa soo dhoweyneynaa xafladda iyo haddii alle ku ron yaha kulanka sanadlaha oo laysugu yimid waxaan kale oon aad iyo aad u soo dhoweynaynaa culummadii maaragtay haddii alle ku ron yahay waxgaradka ahayd ee si fiican noogu dhabar adeegtay oo dowladda bixiday waxaan leenahay cisi iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo sidoo kale walaayadii gogasha u dhigtay oo ayaguna gacanta ku qabtay waxaan leenahay ayagana soo dhowaada sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaahay wuxuuna siiya madar mid horta si guud ummadda muslimiinta kala gaara allaha keenaan leenahay si gaar ahaaneed haddana dadka hadda uu ugaasku carabka ku dhuftay sida la ogyahan gobolka joogane waxaan leenahay ha la soo dhoweeyo dadka beelaha oo fadhiyaa ha soo dhoweeyeen ha u dhimriyeen dhulka daaqale ha tuseen biyaha wax laga siiyo ha loo furo meel walba ay joogaan waa la gacan qabtay waana la soo dhoweeyey sida hadda loo soo dhoweeyey labanlaabkeed ha loo soo dhoweeyaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaahay uma uusa weyn haddii alla kuu ron yahay waa la itixaamay annagana inta nala siiye waa nala ku itixaam aho waana la korkeena raggaana saan yeelnaan la fiirihaa marka waxaan leeyahay aan soo dhoweyno walaayada waa ay wadaa dadaalkaas labanlaabkaas waa kula sii talaynaa weliba inay waddo intay joogaan insha allahu biidnilah alkariim annagana kuwii itixaanka ku dhaca ilaahay nagama dhigaan leeyahay gaalada iyadaana allaha jabsho muslimiintana allaha qawiyeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxgaradkii munaasabadaasi lagu soo maamuusay islamarkaasina ka qayb galay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha waciys leh suldaan daa'uud xasan aadam awalan waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala naga dhigay dad muslimiina haaniyan waxaanu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ah ee iskugu kaayan yeertay dowladan sharciga ah ee aadka u faa'iidada badanne dhiganayna muddada shanta maalmood ah waanu mahad celinaynaa runtii waxaweeye bayaankii la akhriyey horta waan ayiidaynaa shirkan wuxuu ahaa shir sanadla ah oo sanadkiiba la qabto mar oo odayaasha gobolka ay iskugu yimaadaan ee beelaha degaan shirkii asiga ahaa wixii ka soo baxay waxa ugu horreeyey waxay ahaayeen in ilaahay kitaabkiisa la qabsado iskuma nimaadeen haddiiusan kitaabka ilaahay uusan jirin waxaa sabab noogu ah inaan isku nimaado waa harka shareecada ilaahay oonu ku walaalownay waxaan leenahay sharcigaas ilaahay aan sii dardargelinno islana waan haysannay waanaan ku dadaalaynay ilaahayna wuu naga jabiyey cadowgii sanadkan sanadkii ka horreeyay meesha ay joogto hadda meel ka fiican ay joogta waxaan leenahay marka aan gacmaha isku sii qabsanno ilaahayna ha naga celiyo guulina ilaahay hana siiyo marka waxaan ugu baaqaynaa dadka gobolka nala degan inay nala soo haleelaan shareecadan ilaahay macaanta badanne waa sharcigoodii waa dastuurkoodii waxaan leenahay war soo haleela ilahay kitaabkiisa ku dhaqankiisa soo haleela waxaan ugu baaqaynaa dadka kaleetood oo beelahan meeshaan fadhiya ka dhashay ee ku jira ee dhallinyarada ahee la qalday ee cadowga ilaahay ku jira ee shareecada ilaahay la dagaalamaya ha ka yimaadiinaan leenahay ha u yimaadeeno dalkoodii dadkoodii iyo diintooda ha u yimaadaano anunka odayaashoodii ah wilaayadii wilaayadooda aheedaa joogta waxaan leenahay ilahay usoo tooba keena ha ku dhimanina in badan baa nasiib darra ku dhacday oo ku baktiyey iyakoo dagaalamaya oo ilahay kitaabkiisa la dagaalamaya diintii ay ku dhasheenoo habartooda lagu xiray iyakoo duminaya waxaan leenahay ha ka yimaadiino waan u baaqaynaa runtii waxaa nasiib darro ah iyadoo ilaahay kitaabkiisii iyo sharcigii ilaahay loo shahiidaayo inay rag ou hadda cabtoy noqdo waxaan leenahay marka dadkaasna wilaayada ilaahay khayr ha siiyo iyo xarakadaba ballanqaad baana loo sameeyey insha allahu dadkaasna waa waa la dhaqan celi doona ilaahayna waxaan leenahay hanoo suurtageliyaan leenahay dadka wadana ilaahay hanoo ilaaliyo anunkuna garabkooda baan nahaye waxaan leenahay howsha aad wadaan sii dardargeliya dadka qaldanna waan qabanaynaa shicaarkii islaamkana waxawaaye ma ka yeelayno meel hadda intaasoo mujaahidiin intaasoo dhiigu ku baxday inay hadda cabtooy iyo dad madarkooda oo xun yahay laga helo ma ogolaanayno insha allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu shirkan u dhexeeyey waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee galguduud iyo wilaayada gobolka waxaa ka soo qayb galay inta badan waxgaradkii gobolkaasi ku sugnaa waxaana ka mid ahaa waxgaradkii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayolehwa ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaalaahay mahadda labaad waxaan u celinaynaa insha allahu tacaala walaayadanada gobolka galgaduud iskuulkaana yeertay dowladan shanta maalmood socotay jasaakum allaahu khayran aan leenahay ilaa ajirkooda xasanaadka how saaraan leenahay waxaan leenahay culimmadii intaas diinkanuga inugu dul akhriday ilaahay kuwii qaata annagana hadhiga ayuukana maarata ajirkooda xasanaadka allah u saaraan leenahay waxaan leenahay dowladan sanadkiibaa la yskugu yimaadaa waxaana la yskugu yimaadaa in ilaahay kitaabkiisa maarata la tadbiiqiyo wajaahiduu fii sabiililaahi laga qayb qaato maal iyo naf lagu bixiyo intaasaan rabnaa jasaakum allah khayr waxaan leenahay dadka deriska nala ah walaalahana inay kitaabka ilaahay nala qaataan waa wax macaan waa waxaa laga maar kitaabullaahi waa sunna weeye ilaahay baa u soo dejiyey waxaan kaloo leenahay dadka la marin habaabiyey oo adiga maaragtay ay saddexdaas qolo ninka la yidhaah mursade iyo wacaysleey maxamuud haraab ku abtirsada ee la marin habaabiyey ee gaalada u adeegaya waxaan leenahay ka imaada dalkiinna diinkiinna u imaada wax badanaa laydinkaga digay wax badanaa laydin sheegay dhabacid laahad ku socotiina ka soo laabtaan leenahay waxaan rabnaa inaan ku boorinno dadka maaragtay oo cabtayda lagu sheegayna in adiga maaragta ilaahay kitaabkiisa lagu celiyo naftoodu waa tagtay ilaahay nolosha adduunyo iyo nolosha aakhira labadaba in lagu celiyo insha allahu tacaala sidaasaan rabnaa jasaakumullahu khayr dadaalka xarakada ku bixdana waxaan leenahay ajirkiina xasanaadka allah inay saaro juhdi badan iyo dadaal badan aad bixideen waan soo dhoweynaynaa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed waxaad soo dhegaysateen codka guddoomiyaha golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud markanna waxaa idinku soo maqan codka nabadoon xaaji roog oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qayb galay kulankii u dhexeeyey wilaayada galguduud iyo odayaasha dhaqanka ilaahay baa mahad iskale mahadaan la soo koobi karin allah iska leh waxaan leenahaa dowradan lagu qabtay gobolka galguduud ee saddexdan beelood loo qabtay beesha mursade iyo beesha wacaysle iyo maxamuud hiraab loo qabtay ulajeedada loo qabtay marka koowaad waxaa waaye in la tadbiiqiyo shareecada islaamka kutubkii alles iyo sunnadii nebi muxamed in kor loo qaado ummaddana laga dalaydo gaaladu waxa ay noo soo direen ay nagu baabi'inaya inay diintayna nooga bi'inayaan in ummadda laga dalayda intaa le waayo waxaan leenahay marka dadka reer galguduudow dhulkaad ku socoto allaa leh cirka kaa sarreeyo oo roobku kaaga imaanaya allah iska leh waxaad cunaysana allah ku siiyey duunyada aad ilaashanayso dhiigyo uus dhexdooda allah caana kaaga soo miiray waxaan ku leeahay reer galguduudow u roogsada sidaad shareecada islaamka ugu dhaqmi laheedeen gaaladana uga difaaca laheedeen roogsada dhagax qaata hubka booba misaar ha ka tegina rag iyo dumar saqiir iyo kabiir ilaahay u hiiliyo manansaari ilalah baan leenahay aan ilaahay u hiilinno gaalada dalka ku soo duushay aan iska difaacno diinta islaamka aanu dhimanno jihaadka bariga afrika ka socda aan xoojinno waxaan leenaha muslimiintu meel kasta joogan jihaadka aan labalaabno umaradayna kor allaha ka dhigo gaalada ilaahay hal haba ka mareebo ilaahay waxaan ka baryaynaa dhaqan bedelka dalka soomaaliya lagu haayo gaalada nagu soo dushay ilaahu adaan gacanta ku taaganayna awood kalema lihin ilaahu hal xabaa ka reebi ilaahayow hal xabaha ka reebi ilaahayow kuwa xasa waa toosan taale oo dal xureeyo leh dalkii soomaaliyeed waad aragtay masaakiinta guryahooda u dudushay xabadu ma reebin ilaahu kuwa beenta agta kala rogo oo culummo sheegay asagaba ilaahayow naga qabo ilaahu jihaadka kor ka dhig ilaahu si deg dega noogu xureey waxaan ku soo xirayaa oon warkaygu uga baxayaa raayadayna madoobe rabbigaynana siiyey nasrigu waa soo socdaa xamaraan mardhow aan ku riyoodo waynaa mardhow mardhow nin walba ha baqlo waxaan leenahay raayadayna madow rabbigaynana siiyey rasuulkii ku dagaalay muqdishaan rogognaaye madaxtooyada saar allahu akbar wabilaahi towfiiq kulankii u dhexeeyey wilaayada galguduud iyo waxgaradka wilaayadaasi oo ay barbar socotay dowladda dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiib cusmaan sheekh oo ka mid ah nuqabada wilaayada galguduud awalan ilaahay baa mahad iskale jalla wacalaa naga dhiga dad muslimiina uma waxaa mahadsan walaayada gobolka galguduud oo dowladan soo agaasintay ilaahay ka amaalmaryo waxaan halkan hambalyo iyo bogaagdan uga diraynaa ciidamada mujaahidiinta ee bariga afrika ee cadowga dhegta dhiig u daray oo jebay ilaahay ka guuleeyey ilaahay ha ka ammaal mariyaan leenahay waxaan haddana halka hambaliyey bogaan uga diraynaa amiirkeenna abu cubeyda ilaahay ha xafido cadowgiisana allaha jebiyo haddaan nahay beelaha ansaarta ee gobolka galguduud beecadi iyo ballantaynu waa taagan tahay cadowgana sidiiyaan ugu diyaarsannahay cawa iyo maalin waxaana ugu bishaarayhaynaa ciidamada mujaahidiinta bariga afrika inaan garabkooda taagannahay insha allahu tacaalaa waxaan nahay dad insha allahu tacaalaa ballan qaaday inaan cadowga ilaahay la xisaabtanno inaan garabkooda buuxinno inaan safuuftooda la jirno waana u ducayhaynaa naf iyo maalna waa la dul taagannaha insha allahu tacaalaa odayaalka golaha soomaaliyeed oo dhaqanka meel kastoy joogaan inay u istaagaan oy dardargeliyaan jihaadka bariga afrika insha allahu ilaahay baan u tala saaranaya haddaan aanu sii labalaabno saasaan leenahay haddaan nahay beelaha gobolka galguduud waxaa noo muuqda iftitaax iyo guulo waaweyn haddaana ilaahay hana haleeshiiyo insha allahu tacaalaa annaguna dadaal iyo waa muujihaynaa ummaddana waxaa noloshooda ku jira kitaabka iyo sunnada nebi maxmed alayhi salaatu wasalaam ilaahay ha ku sugo ilaahayna ha tuso intaasaan ku soo gebagabayaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aladii binicmatihi tatimu asaalixaat wasalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu alla subxaana wa tacaala ayaa u mahadnaqaynaa awalan wa aakhiran uma xuduurka kulankan ama munaasabadan fadhiyo duubabka iyo hogaanka dhaqanka ama shuyuukh alqabaa'il wilaayada runtii maalmahan fadhiyey arrimo badan oo kala gedisanna runtii looga hadlay kulankan ama mu'tamarkan oo sanawiga ah waa u mahad celinayaa oo dadaalkii ay bixiyeen ajiibaddii ay ajiibeen runtii kulankan iyo shaqooyinkii badnaa intii la joogay halkan lagu gorfaynayay jasaakum allahu khayra aljazaa ra'yigooda iyo sabarkooda iyo dulqaadkooda waa ku mahadsan yihiin saad ogtihiinna walaalayaal munaasabadan waxay ahayd kulankii sanawiga ahaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga galgaduud ama shuyuukhul qabaa'il ayuu ahaa hadafka iyo ma-uulajeedka in marxalada hadda aan marayno warka aan kala qaadanno wixii wacyigelin ah oo maaragtay diineed asagana qeybtiisii waa qaadanay waa iswaraysanay xaaladda hadda la maraayo wilaayada ay marayso jaanib walbaro waa lagu warramay waxaa kale looga faa'iidaystay ama kulanka qeybka ahaa badabo markaas taagnaay oo runtii la falanqeeyey oo laga niqaashay ayaa jiray oo muhiim ah golaha noqomadan meel ay dhigeen intaas kadib insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan buraarijiyo ilaahay subxaana wa tacaalaa nicmo badan uuna siiyey adduunka dadka muslimiinta waa ay badan yihiin soomaaliya dad badan islaamku waa la sheegtaa laakiin meel shareecda ilaahay oo kitaabka ilaahay dastuur u yahay oo ciidanka ciidan islaami yahay maamulka maamul islaami yahay maxkamadda maxkamad islaami ay tahay adduunka dhan marka laisku dardaro qaaradihiisa kala duwan meelo koo koobana laga helaa adduunku zamanka hadda aan joogno ma casriga aan noolnahay arrintaas waa nicmo gaar ah nicmadana sideedaba qofkii ilaahay siiyo waxaa waajib ku ah in ilaahay u shukriyo nicmadaas fahmo nicmo inay tahayna uu fahmo maamul waa dhooban yahay ciidan adduunka waa dhooban yahay laakiin maxaa lisku maamulaa maxaa jiri jiray annaga nafteen aan soo marnay annagoo masaajida noo dhisan yihiin dugsiyo qur-aan noo furan yihiin oo haddana nidaamka dhisan nidaam islaamka ku fog u yahay meegaan soo marnay meegaan kusoo noolayn marka qadiyadan waxa waaye waa qadiya oo nicmo si gaar ah inoo dadka ay u fahmaan ummaddana maaragtay looga sheekay u baahan qur-aanku waxaa ka badan fadkuruu aalaa allah fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan nabiyulaahi sulaymaan calayhi salaam markii nicmooyin badan ilaahay siiyey mulki ilaahay siiyey ciidan maaragtay ilaahay siiyey fara badan kala duwan wuxuu yidhi haadaa min fadli rabbi liyabluwanii a ashkuru am akfur horta intaasi inaan ku fara adeegno nicmada maanta oo kitaabka ilaahay iyo adaga iyo ummadaada maanta idin dhex yaallaan waa nicmo u baahan in lagu fara adeego u baahan waaye taasna waa buraarujin lahaa insha allahu tacaalaa waxaan kusoo gebagabaynayaa dardaaran kooban dardaarka koowaad waxay tahay ilaahay subxana wa taala codsidiisa isu dardaarmaynaa fi siri walcalan mar walba ilaah inaan maaragtay waajibaadkiisii nasaare in aan gudunno aan dadaalno ilaahay cabsidiisii aan laasimno midda labaadna wuxdada iyo midnimada haddii qabaa'ilka saddexda ah oo ansaarta ah oo gobolka galgaduud halganka iyo taariikhda dheer jihaadka ku jiray dhexdood hadday tahay iyo ummadda kale in fariintaas la gaarsiiye hadday tahayba ummadda waxa waxa u ah midnimo ilaahayna subxaana wa tacaala arrintaas waana amray wactasimuu bixablilaahi jamiican qodobka dardaarteedii saddexaad waxay tahay qabaa'ilkan meesha odayaashooda ka shirsanaa waa taariikh wanaagsan ayaa u qoran taariikh dahabi ah qiimo badan ayaa casrigan ama zamanka hadda aan joogno ay leeyihiin ummadda muslimiintana meel ay joogaan waa ogyihiin taariikhdaas wanaagsan waxay rabtaa in la xifdiyo in la ilaaliyo in la dhooro in runtii sideeda loo daa'imo ilaa insha allahu tacaala wiilashiinna iyo caruurtiinna aad ku sallimtaan taariikhdaas idinkoo leh sidii ansaar oosiyo khasraj ay ahaayeen ayagana caruurtooda kale ay ku simaan dariiqaas iyo dhaqankan in sidiisii wax kastaoo dhibaayo ama tafraaruga haato ama maaragtay dad kale oo fasaad wada ha ahaadaano in aad iyo aad arrintaas aad u ilaashataan wixii wanaagsan waa la ilaaliyaa akhiiran wilaayada waxay soo dhoweynaysaa bayaankii golaha ku soo baxay nuqabada oo halkan lagu akhriyey oo sideedda qodob ka koobnaa waxay soo dhoweynaysaa insha allahu tacaalaa doorkeeda waa ka qaadanaysaa ayay ku aadan tahay fulintiisa iyo socodsiintaas insha allahu tacaala kulankii ama mu'tamarkii kulankii waa noo xiran yahay ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa kulankan dembigeenna iyo dembi waalidkeenna in ilaahay ku dhaafo ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii meeshaan isku akhrinay ama isu sheegnay inaan maaragtay aan dhaqangelino ilaahay nuwaafaji ilaahay weydiisanaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa cadowga muslimiinta meel ay joogaanba in ilaahay jibiyo muslimiinta in ilaahay guuleeyo guulsiiyo meel ay joogaanba insha allahu tacaala ilaahay ka rajaynaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen axad ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si salku dhegaysataan intaaan barnaamij mid kan la mid ah dib mar kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرا